waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan dhammaantiin meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa talaado ay taariikhdu tahay tobankii februaayo laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta oo talaado ah waxaa ka mid ah premierka new south wales oo difaacay sidii ay booliisku ula dhaqmeen debadbaxayaashii shalayto xildhibaan ka tirsan xisbiga nationaliska oo dowladda federaalka ugu baaqay inay joojiso siyaasaddeeda socdaalka wax uu ku sheegay xuduudaha furan iyo qodobo kale haddana warkii oo dhan premierka new south wales chris mins ayaa difaacay tallaabadii ay booliisku ka qaadeen mudahaaraad ka dhacay sydney kaas oo lagaga soo horjeeday booqashada madaxweynaha israa'iil isaac hersog dibadbaxayaal isugu soo baxay sydney howlka magaalada sydney si ay u cambaareeyaan booqashada hersog ayaa la sheegay inay booliisku ku buufiyeen basbaaska indhaha kaga ilmaysiiya in ay riixriixeen qaarna ay garaaceen booliiska new south wales ayaa sheegay in la xidhay toddobayolabaatan qof kuwaas oo toban ka mida lagu eedeeyey in ay weerareen askarta booliiska krismas ayaa qirtay in muuqaalada ku faafay baraha bulshada ee ficilada booliisku ayan u ekayn kuwa wanaagsan waa sida uu hadalka u dhigaye balse uu sheegay inay booliisku si saxa u dhaqmeen si ay uga hortagaan jebinta xaydaabyada amniga xildhibaan ka tirsan xisbiga greenska oo la yidhaahdo david shubridge ayaa ra-iisul wasaaraha anthony albanisi iyo premierka new south wales chris mins ku eedeeyey in ay dhiirigelinayeen rabshado ka dhan ah mudaharaadayaal nabdoon oo ka dhacay sydney hadalkan ayuu sheegay kadib markii ay booliisku sameeyeen howlgallo waaweyn oo ka dhan ah mudaharaadayaal ka soo horjeeday booqashada madaxweynaha israa'iil isaac hersog iyadoo oo la arkayay askar booliisa oo adeegsanaya buufinta basbaaska indhaha iyo xoog jidheed xildhibaan shubridge ayaa sheegay in istaraatijiyada siyaasadeed ee dowladdu ay ahayd in mudaharaadyo nabdoon oo ka dhan ah dagaalka lagu murugiyo weerarkii argagixisada ee bonday xildhibaan matt canavan oo ka tirsan xisbiga nationaliska ayaa ku baaqay in ay dowladda federaalku si deg dega u joojiso waxa uu ku tilmaamay siyaasaddeeda socdaalka ee xuduudaha furan si loo ilaaliya buu yidhi heerka nolosha ee austreeliya waxa uu ku duudayaa in nidaamka hadda ee fiisayaasha ardaydu uu yahay khiyaamo buuxda oo saameyn weyn ku yeelanaysa suuqa guryaha iyo cisbitaallada dalka xildhibaankan ayaa waxa uu qiray in uu xisbigiisu dub u dhigay bilaabidda siyaasaddiisa socdaalka kadib dhacdooyinkii murugada lahaa ee bonday si mudnaanta loo siiyo iskaashiga iyo nabadgelyada bulshada ra-iisul wasaaraha austreeliya antony albanise ayaa diiday codsiga dalka turkiye ee ah inay wadajir u martigeliyaan shirka cimilada ee qaramada midoobay ee sannadka soo socda ee la yidhaahdo cob n iyada oo xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal ay sii kordhayso khilaafka ku saabsan maalgelinta awgeed madaxweyne erdogan ayaa si rasmiya u dalbanaya in la qaato nidaamka wadaagidda martigelinta inkastoo ay ka hor imanayso xeerarka adag ee qaramada midoobay ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay duqayn ay israa'iil ku qaaday xaafad ku taalla magaalada kaasa shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa dhaawacyada u qaaday cisbitaallada iyada oo dadka deegaankuna ay maydada ka soo qaadeen goobta ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale raafa ku dilay afar dagaalyahan kadib markii ay sheegeen inay ka soo baxeen good oo ay rasaas ku fureen ciidamadooda wasaaradda caafimaadka gaza ayaa sheegtay in intii ka dambaysay heshiiskii xabad joojinta ee tobankii oktoobar la dilay shan boqol iyo koob iyo siddeetan qof islamarkaana la dhaawacay kun iyo shan boqol iyo konton iyo saddex qof warkiina maanta oo talaado ah intaa ayuu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo aamin kasta kaga soo cesho ama ka dhegayso wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kale iyo faa'iido lehba bartayada facebooka ee ay leedahay laantan af soomaaliga ee s b s oo cinwaankeedu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho